anigoo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka hirshabelle kuna hadlayo magaca wasiirada maamul goboleedyada maantu ay tahay taariikhda bisha saddexda bisha toddobaad laba kun sideed iyo toban dood iyo falanqeer dheer kadib waxaan ku heshiinay inaan dhisano ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya taas oo maaragtay ay noqotay mid mu- mid muhiim ah dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan isla afgaranay in maaragtay si degdega ciidankaas aan u dhisano qodobadii shirkaas ka soo baxayna insha allah waxaan noo akhrin doono wasiirkii eh, wasiirka wasiir ku-xigeenka amniga dowladda federaalka soomaaliya waayo marka wasiir eh, doorka eh, ciidankaas lagu dhisayo ee dowlad goboleedyada muxuu yahay
Een, waa mahadsan tahay Een, waxaan isla afgaranay in maaragtay laba nooc loo dhiso ee, laba qeyb ama laba nooc qeybta koowaad ay noqon doonto maaragtay qeybta xeebta xeebaha ee- iyo maamulka uu lahaan doono waqti ma jira isla la isla cayimay oo dhinaca ama ama ama ay- ciidamada ay gobolladu yeelanayaan dowlad goboleedyada ma la qoondeeyey mise sidee waxay yihiin waxaa la sameeyey een, guddi ama technical group ka soo shaqeyn doona sharciga iyo maaragtay ciidanka noocuu noqon doono iyo intu tiradu intuu noqon doono guddigaas ayaa si degdeg usoo gudmi doona insha allah bishiina waxay kulmi doonaan hal mar waayo marka ciidamadaas dhaqaale ay u baahan yihiin eh, sidee gobolladu wax ma ka imaanayaan dhaqaalaha iyo qaabka loo dhisayo marka laga hadlayo maadaama ay- eh, idinku haddaa leedihiin ciidamo kasta oo gobolladii u gaar ah iyo federaalka la sameyna
waa sax su-aal muhiim ah waaye Een, mar haddii amni la sugo dhaqaalaha wuxuu ka imaan doonaa maaragtay maamulka eh, statekeena dhaqaalaha ka imaan doono federaalkana sidoo kale iyo beesha caalamka intaba insha allah waan ka rajayn doonaa inaan ka helno